إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jimco wanaagsan ramadaan mubaarag dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada duhurnimadan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maraykanka ayaa dad shacab ah ku dilay duqeyn uu ka geystay beer ku taala duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose madaxweynaha dowladda federaalk ayaa la sheegay inuu dhowaan la kulmay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka yahuudda ee gumaysiga ku heysta dalka falastiin cali jeyte cusmaan ayaa sheegay inuu ku daba dheeraaday dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa sii xoogeysanaya xiisadda u dhexaysa dowladaha etoobiya iyo eritreya iyadoona adisababa lagu eedeeyey mas-uuliyadda kicinta colaadan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay in dowladda federaalka ay dhexdhexaadiso khilaafka ka jira dalka koonfurta suudaan xilli ay kala tageen xasan sheekh iyo qaar ka mida maamul goboleedyada askari ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose warka dibadda dhegaystayaal duhurnimadan jimcaha waxaad kaga bogan doontaan shir sababay dhimashada iyo dhaawaca labaatan qof ayaa ka dhacay dalka masar intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu waaweynaa ee warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan haatanna u diyaar garoobah iyagoo faahfaahsan الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhurnimo jimca taariikhda hijiriyada ay ku beegantaha afar iyo tobanka bisha barakaysan ee ramadaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan afar iyo tobanka bisha saddexaad sannada laba kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan maraykanka ayaa dad shacab ah ku dilay duqeyn uu ka geystay beer ku taala duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaaraa maxamed daahir habeenkii arbacda ee lasoo dhaafay waxaa mar qura duqeymo laga maqlay beeraha deegaanka jambaluul oo hoostag ah degmada afgooye halkaasoo ay diyaaradaha maraykanka ku beegsadeen dad rayid ah uu ka shaqaynayay beerahooda dadka deegaanku waxay inoo sheegeen inay maqleen ugu yaraan dhawaqa afar gantaal oo si xiriir ah u dhacay waxaana ku dhintay saddex qof oo ka mid ah shacabka beeralayda ah halka ay ku dhaawacmeen saddex kale sida ay inoo xaqiijiyeen eheladooda saddexda qof ee duqaymaha lagu dilay waxaa la kala yidhaahdaa warsame aadan deerow abuukar cusmaan goodow iyo xaawo shariif xuseen dowladda federaalka ayaa ku faantay duqayntan waxayna sheegtay in lagu dilay saraakiil ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin iyadoo tilmaamtay in duqayntan ay ka dambeeyeen waxay ugu yeertay saaxiib caalami ah oo ay ula jeedo maraykanka duqaymaha ugu badan ee rayidka lagu beegsado waxaa soomaaliya ka geystay turkiga iyo maraykanka waxaana soo raaca kenya iyo etoobiya sannadkii lasoo dhaafay labada kun afar iyo labaatanka bishan oo kale ee maars siddeed iyo tobankeedii diyaaradaha turkiga ayaa duqayn ay ka geysteen tuulada bakhdad oo hoos tagta degmada afgooye ku dilay tobanaan qof oo beeraley ah si loo niyad jabiyo wax soo saarka turkigana uu suuq ugu helo qudaartiisa aadka u tayliidata ehelada dadkii lagu laayay duqayntaasi ma jirto cid ilaa hadda kala xaajootay dhibaatadaasi lamana tixigelin dareenkooda oo xilligaas ahaa sida tan saddex carruurii hooyadood baa dhintay mid baa madaxiisii meel laga soo raadiyey gobolkii kale saaka la helay ilaa xalay baa dhiigloo bax loo baxay xamar ma gawaadhi baa laga waaya ma diyaarad ee meesha ee meesha ku dhamaan cadcadkooda qaaraa hilibkooda laaya qaaraa dhaawacooda ilaa hadda ku jiro dhulka aa la laayahay waana haan family oo maanta ayaga dhan ay yihiin dad beeraaley oo meel dhooban ilaah xaqiisa ma aan cadaalad hadday jirto saan cadaalad ma ee cadaaladda hala fiirsho madaxweyne ma ahan kane xalay markay jugta dhacday madfac koowaad markuu ku dhacay ragaa u gurmaday oo tuulada deriska joogay markay tageen ayagana waa lagula dhuftay marka mid kale dad kalea ku dhaawacmay oo ku dhintay gurmud saddexaadaa tegey waa lagu dhuftay haddan mid saddexaad dhaawacii xalay dhaawacmay gurmudka ugu horreeyey saakay heleen reer afgooye ayaa dhibaatooyin gaar ah kala kulmaya shisheeyaha iyo dowladda federaalka dhowaan waxaa magaalada lagu dilay laba dhallinyaro ah oo ka mid ahaa dadka dibadbaxaya canshuur boqol doolar ah oo ay dowladda federaalka ku soo rogtay guri weliba mahadsaned maxamed madaxweynaha dowladda federaalka ayaa la sheegay inuu dhowaan la kulmay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka yahuudda ee gumaysiga ku haysta dalka falastiin waa kan cabdiraxmaan beder oo warkan inoo akhrinaya ilawareedyo magacyadooda diiday oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud uu dhowaan la kulmay mas-uuliyiin saroo ka tirsan maamulka yuhuudda ee gumaadka iyo gumaysiga ku haysta dhulka barakeysan ee falastiin safar uu dhowaan xasan sheekh maxamuud ku tagay dalka adarbijan ayaa lagu waramay inuu halkaasi kula kulmay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka yuhuudda kuwaasoo ay ka wada hadleen arrimo kala duwan sida ay ku waramayaan ilawareedyada waxaa kulanka dhex maray xasan sheekh maxamuud iyo yuhuudda aad looga qariyay warbaahinta iyo xitaa qaar ka mid ah mas-uuliyiintii qaybta ka ah safarka madaxweynaha dowladda federaalka saraakiisha yuhuudda ayaana sheegay inay aad u xiiseynayaan xiriir toos ah oo dhex maray yuhuudda iyo dowladda federaalka lama oga ilaa iyo hadda waxuu xasan sheekh maxamuud kaga jawaabay codsiyada yuhuudda iyo waxuu dhankiisa ka codsaday iyaga laakiin dhowr jeero hore ayay warbaahintu heshay xoga tilmaamaya in xasan sheekh maxamuud uu kulmo la yeeshay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka yuhuudda marsiyo horeyse ayaan la sheegay in kulan ka dhacay dalka imaaraadka carabta ay isku arkeen xasan sheekh maxamuud iyo mas-uuliyiin ka socota maamulka yuhuudda waxaanu horay xasan sheekh u sheegay in yuhuudda u aqoonsanaya inay yihiin dowlad waad mahadsan tahay cabdiraxmaan cali jeyte cismaan ayaa sheegay inuu ku daba dheeraaday dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab cali jeyte cismaan oo muddo kasoo mid ahaa xildhibaanada dowladda federaalka soona noqday guddoomiyaha hiiraan xiriir dhowna la leh etoobiya ayaa haatan u muuqda ninka qomameynaya qaybtii ay ku lahaayeen dagaalka isaga iyo ciidamo la socday wuxuu qiray in dagaalku aad u daba dheeraaday islamarkaana laga halagalay sanadkii afaraad isagoona xusay inay adag tahay sii joogteenta dagaal noocaas oo kale ah hase ahaatee wuxuu cali jeeta eedda fashilka dagaalka dusha ka saaray dadka uula hadlaya halka ay ahayd inuu isaga qaato mas-uuliyadda wuxuuna ku dheeraaday ka hadalka culayska dagaalka
taageeradu ma boorkay ku eg tahay mase taageero ka dheeriya oo dadkan anigu ka yimid qaarkiinna igala yimid siday ku sugnaayeenna aad garanaysaan wax sidaan ka bedelan oo aad u qorshayseen baa jira annaga markaan dagaalka galnay dowladdu soo gasho soo maa haddii hadda dowladdu leh maxaan falaynaa waayo dagaalaan galnaye dagaalna ma galo orikaadi hadda waxbaa iga siiya ma galee dagaalkii waa galnay afar sanaanu ku jirnay shabaab koox yaroo meel socotaa lama dareeri karto
wuxuuna niyad jab ka muujiyey xilligan iyo sida uu xaalku yahay isagoona tegay mid ka mid ah furimaha dagaalka halkaas oo ku soo arkay waxaan loo riyaaqi karin wiilal dagaalamaa way joogeen laakiin ma joogin ma joogin sibood ma jirin war siboodaa loo baahan yahay war talagalaa loo baahan yahay war dagaalku waa daba dheeraad waa artaana waa afar jirsaday sanadkai afaraaduu galay war siduu hadda ku socdo maya ma suuragal ma aha waxaa laga bedelo waxaanan rabaa weliba in aan warkayga eednaan fududaysan ma raba meediyaha si fiican wax looguma sheegi karo ayadoo bilaa meediya maanta inaan wada hadalnaa fiicneed adinkoo garanaya warka inta aan hambaystay arrintaa ha laga jawaabo
waxaa baraha bulshada iyo warbaahinta qaybaheeda kala duwan aada ugu baahaya walaaca iyo walwalka ay madaxda iyo saraakiisha dowladda federaalk ay ka muujinayaan dagaalka wixii ka dambeeyey markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dib ula wareegeen deegaano iyo degmooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ee koonfurta oo soomaaliya waxaa sii xoogeysanaya xiisada u dhexaysa dowladaha etoobiya iyo eritreya iyadoona disaba lagu eedeeyay mas-uuliyadda kicinta colaadan faahfaahin kuwadan warkan waxaa la diyaaraa cali aadan xasan xukuumadda asmara ayaa markii ugu horreysay jawaab ka bixisay hanjabaadii ku baaqaysay colaaday ugu timid jarnaal ka tirsan dowladda xabashada etoobiya hadallada xanafta lah ee kasoo baxay xukuumadda addis ababa ayay dowladda eliteria sheegtay inaysan u dulqaadin karin wasiirka wasaaradda warfaafinta eliteria ayaa tilmaamay in ifafaallo colaadeed oo sababi kara dagaal lagu hoobto uu kasoo muuqdo geeska afrika waa jaranaal la xamaasadaysan ajandaha cadowtooyo ee ka dhanka ah eliteria wuxuu doonayaa in etoobiya ay dib u qabsato dekeda magaalada casab ee eliteria ayuu yiri yemeni gabra maskal oo ah wasiirka iclaamka ee xukuumadda asmara mar uu ka jawaabayay hadallada colaada ku baaqayay ee kasoo baxay jarnaal ka tirsan dowladda xabashada etoobiya waad mahadsan tahay cali bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay in dowladda federaalka ay dhexdhexaadiso khilaafka ka jira dalka koonfurta suudaan xilli ay kala tageen xasan sheekh iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada farxaana cali cabdilaahi ayaa warkaan la diyaaraa dowladda federaalk ayaa dhowaan shaacisay inay dhexdhexaadinayso khilaafyada ka taagan dalka koonfurta suudaan waxaana arrintaasi ka hadlay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho waxa ay taasi ku tilmaameen mid lagu qoslo iyagoo xusay in xasan sheekh uu maaro u la'yahay khilaafyada ka jira gudaha dalka ee kala dhexeeya maamul goboleedyada qaar taasna ay xasan sheekh ay ka tahay oo keliya igu sawir
gebi ahaanba waa wax aan jirin waa wax aanan waxawaaye dee beryahana waxaa la keenay qofka markii iyo barnaamijyii iyo samaynaya ninkan waxaan daacad kama ahane igu sawir waay micnihii waxay ka dhigan tahay maxamed madaxweynuhu suudaan iyo iyo suudaan oo dhexdhexaadina dee taas aniga waxaan u arkaa igu sawirtii ay soomaalidu beryahan ay meelaha la marmarayeen taasay ka dhigan tahay suudaan goormaan gaarnay inaan horta dal dad kaleeta iyo dad kaleeta aan dhexdhexaadin goormaan gaarnay waa wax lagu qoslo wax lala yaabo waay marka waxaan dhihi karnaa waan socon weynee aan orodno wax kalean ku tilmaama hadda garan mayno waayo qofka tiisa kolkaalaha too kale looga daraa teenyaa maare ulaanahaye soodaan waxaan ka qaban karnaa adaan ku weydiinaa waan socon weynee aan orodno qof socon waa goorma orda walax la fudaydiyo ilaahay abuurteen oo hadda arkaynaana ma jiraan taraafikada iyagoo mootooyinka nagu dhibaaya shantii doolar nagu dhibaaya way jidadkiina weli aan ku xayrannahay madaxweyne waxaan u baahannahay dalka dalka gudihiis inaad nooga shaqayseen dibadda maadnaan gaadhinba marka laga yimaado khilaafaadka xooggan ee u dhexeeya maamulada ka jira dalka iyo dowladda federaalka ayaa waxaa dhanka kale khilaaf cirka isku shareeray ka dhex alowsan yahay gudaha dowladda federaalka gaar ahaan baarlamaanka iyo xildhibaanada iyadoo dhowr kol ay qaar ka mid a xildhibaanada isugu gacan qaadeen kala fadhiyo ay isugu yimaadeen waxaana sii kordhaya cabashooyinka ka soo yeeraya xildhibaano badan oo ka tirsan baarlamaanka oo sheegaya in ay ka soo horjeedaan guddoomiyaha baarlamaanka aadan madoobe oo ay ku tilmaameen nin keligii talis oo aan waxba ka aqoon xorriyatil qowlka geesta kale waxgaradka iyo dadka la socda siyaasadda soomaaliya ayaa tilmaamaya in xasan iyo ra-iisul wasaarihiisaba ay indhaha ka daawanayaan waxa socda si kastaba dowladda federaalk ee uu majaraha u hayo xasan sheekh maxamuud ayaa tan iyo bilowgii dhisideeda wajahaysa caqabado dhanka amniga iyo siyaasadda ah halka uu la socon lahaana uu ka howlan yahay dhaca hantida dadweynaha boobka dhulalkooda iyo inuu ka soo hormuuqdo shaashadaha caalamka waa sida ay qabaan dadka xog ogaalka u ah arrimahaasi mahadsaned farxaan askari ka tirsan ciidamada jubbaland ayaa isku dhibay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose mar kale iyo cali aadan xasan askari ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ayaa isku soo dhiibay walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaana lagu soo bandhigay degmada jamaame isla gobolkaasi wuxuu sheegay askarigan in ciidamada jubbaland aysan wax shaqo ah ku lahayn diinta islaamka taas oo sababtay inuu go-aansado kasoo goosashada iyo inuu isku soo dhiibo walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose askarigan kasoo goostay ciidamada jubbaland ee lagu soo bandhigay degmada jamaame ayaa waxa uu lasoo goostay qoriyo boosh isagoona xusay in si wanaagsan loo soo dhoweeyey askarigan wuxuu baaq u diray ciidamadii uu ka tirsanaa inay isku soo dhiibaan walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo maxaad ahayd marka bulaxaji markaa joogtay duceeliga jubbaland qaas ahaan ciidanka barjeex goormaad ku biirtay marka ciidanka jubbaland bisha hadda aan soo dhaafayna bishii ka saddexaad oo weli wax tababar ay maadna qaadan maya maya tababar ma qaadan cad igu tashkiilisay male haddaan aniga unbaa maskaxdii kale inaan kasoo tago wax hub ah ood kala timaad maa jira haa qora iyo boosh qoraga dabalaab waay booshkana waa saddex qasnada ku jirta maxaalaha jiro dhibaato ay ku jiraan ay kasoo baxaanoo walaayada islaamka isu soo dhiibaan oo wadankooda xornimada ay ku shaqaystaan soo dhoweyn wacan si aan malaynaynin ani markii hore waxaa sallaa dhibaato iyo qarib iyo waxbaa lagu mari doonaa dhibaato iyo wax lamida iyo wax u dhow ma jiraan marka aad iyo aad bay wanaagsan tahayoo marka walaayada isu soo dhiibaan doolad ciidamada maamulka jubbaland ee jooga deegaanka buulaxaaji ayaa mar walba waxaa kasoo goosta askar ka tirsan ciidamadaasi iyagoona isku soo dhiibay walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose warkan dhegeystayaal duhurnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa raadiyaha islaamiga el furqaan iminkana warka dibadda shir sababay dhimashada iyo dhaawaca labaatan qof ayaa ka dhacay dalka masar wararka naga soo gaaraya dalka masar gaar ahaan ismaamulka ismaaciiliya ee bariga magaalada qaahira ayaa sheegaya inuu halkaas ka dhacay shil sababay dhimashada iyo dhaawaca labaatan qof oo rakaab ahaa shilkan ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen tareen iyo gaari bas ah oo siday rakaab badan kaasoo sababay dhimashada siddeed qof iyo dhaawaca laba iyo toban kale kuwaasoo loo gudbiyey xarumaha caafimaadka ee magaalada qaahira war rasmi ah oo ka soo baxay maamulka tareenada masar ayaa lagu shaaciyey faahfaahinta shilka iyadoona wasaaradda caafimaadka ee dhankeeda sheegtay in saddex iyo toban gaadiid oo ambalaas ah oo aad u qalabaysan loo diray goobta uu shilka ka dhacay masar ayaa sannadihii u dambeeyey marti gelinaysay dhowr shil oo sababay tareenada iyo gawaarida rakaabka waxaana dabayaaqada sanadkii labada kun afar iyo labaatanka ka dhacay magaalada zagaaziga shil tareen oo sababay dhimashada afar qof oo rakaab ahaa halka sagaal iyo afartan kalena ay ku dhaawacmeen warkii dhegeystayaal duhurnimadan aad kala socoteen warbaahinta islaamiga heer furqaan waa inageynta ciddii warkeena duhursigay waxay dib uga daalacan kartaa baraha aynu internetka ku leenahay ee warbaahinta heer furqaan